Hay'adda samafalka ee Suldaan Cilmi Kabaal Foundation ayaa deeq raashin ah oo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan u qaybisay saddex boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo agoomo, isla markaana ku nool deegaanada Boon, Xariirid iyo Quljed oo ka mid ah deegaanno hoos yimaada magaalada Boorame ee maamulka Somalilan. Deeqda raashinka ayaa isugu jirta bur, bariis, sonkor, baasto iyo saliid. Cabduqaadir Suldaan Cilmi Kabaal Guddoomiyaha Hay'adda Samafalka ee Suldaan Cilmi Kabaal Foundation ayaa faahfaahin ka baxshay deeqda raashinka ah iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Si wanaagsan bay noogu dhammaatay. Waxaanu ka soo bilownay Dila, Qulinjeed, Googti, Boon, degmo hoos timaado la yidhaahdo Masale la yidhaaho iyo Xariirad oon galabta joogno. Alxamdulilah rabbil caalamiin raashinkaan bixinay isku geyntood waxa weeyaan laba boqol lixdan iyo afar qoys baan bixinay. Waxaa kaloo jira fayska labaadna waxay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo xaqal ciidkii oo noqon doona bisha bisha eh, maxaa to- tobanka dambe ee ee Ramadaanta u dambeysa haddii ilaahay yidhaahdo.
qaar ka mid a qoysaskii ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa ka mahadceliyey annagoo ah degmada quljeed oo maanta ay noo keeneen deeq hay-adda een, foundation cilmi kabaal oonu mahad celinayna oonu baahnayn oo noogu soo beegantay maalmihii wanaagsanaa ee rabadaanka ay noogu soo beegantay boqolkiiba boqol ayaanu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol ilaahay khayr ha siiyo waanu ducaynaynaana inuu leeyahay waxaa wax ka badan siiyo waxa weeyaan cilmi kabaal foundation waa fayskii hore ee raashinka ahaa weeyaan iminka ay soo hormarisay Een, waxaa ku xigi doona lacagtii Een, deegaanka qujiyada qura haatee waxba kama bixiso Een, cilmi kabaal foundation Een, idinkana halkaad ka soo bixiseen khayr haynigu bu- khayr alle haynigu bedelo khayr alla haynigu bedelo waxaan halka ka sheegaynaa haddii laga idhaahdo fircanka haddii laga idhaahdo cilmi kamaal allah barakeeyo way soo gaadhay dadka haddii laga idhaahdo een, afurkii haddii laga idhaahdo barakaysnaa ee aad usoo dirteen ha- waxaad haddii laga idhaa ugu talagalneen haddii la sawaabkiisana allah ina siiyo
cilmi kabaan raashinka ayna soo gaadhsiisay bisha ramadaan waan ugu mahadnaqnay annagoo ah degmada gogti bulshada gogti dhammaanteed annagoo ah waan ugu mahadnaqnay waan dheregnay hafaafba weliba lanoo siiyey annagoo degmada gogti ah waan ugu mahadnaqnay boqolkiiba boqol maxaad celinaa raashinka uu noo keenay annagoo dangogta haddaan nahay raashinkaa reer midkabaal uu noo keenay bil waliba bisha ramadaan ee barakaysan dadku maanta weliba aad ugu baahan yahay degmada gogta waa okay raashinka mataqaanaa ay keenaan cilmi kabaal foundation waa raashin mataqaanaa aad mataqaanaa dadka xoga tara danyarta waxaan maanta halkan u taagannahay mahadcelinta aan u mahadnaqayno ilaahay inta ka sokaysa hay-adda cilmi kamaal foundation oo deeq raashina ka qaybisay deegaankan misile deeqdaa raashin oo iskugu jira agoommaha rajada iyo dadka jilicsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deeqdaay si fiican bay noo soo gaadhay bariis iyo saliid iyo sonkor iyo daqiiq iyo timir bay ka kooban tahay Eh, iyaga ilaahay ha ka abaaliyo deeqdan raashinka ah ayaa ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen qoysaskan